waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali bannaanbaxyo si nabada ku bilowdeen maalinkii isniinta ahayd ee toddobada bishan aynu ku jirno kadib geeridii ninkii qaxootiga ah ee jasiiradda maanas ku geeriyooday ayaa haatan la hakiyey iyada oo baroor oy ay galeen dadkii asxaabta la ahaa ee xerada kula jiray ninkaasi dhintay behorus bojani ana saxafi iiraaniyaana qabiilka kurdishkana ka soo jeeda oo isagu lafahantiisu xeryooyinka ku jira ayaa shabakada s b s ta u sheegay in dareen aad u murugo badani ay haatan qaxootiga soo food saartay qaxootigu aad ayay u xanaaqsan yihiin una murugaysan yihiin sidoo kalena waanu istaajinay ayuu yidhi haatan baxyadii sababtoo ah wax qalalaasa ah ma aanaan samaynaynin dhibna ma aanaan wadin haddana waxaan u soconnaa in aan ninkaa dhintay tacsi u samayno ayuu yidhi saxafigaasi dor berry faterford kana tirsan takhaatiirta qaxootiga halkaasi ka howlgasha ayaa sheegay in ninkan dhibaatadiisu mar hore dowladda austraaliya lala socodsiiyey ayna una gudbiyeen ninkaasi in uu xaalad khatara ku sugan yahay hadda ninkan miskiinka ah ee nasiibka darani takhaatiirta qaxootiga arrintiisa xogogaal ayay u ahaayeen ayuu yidhi ugu yaraan hal sano ugu yaraal hal sanana waaxda socdaalka ayaan qoraal u samaynay annagoo u codsanaynay ninkaasi in astraaliya loo qaado maxaa yeelay xaaladdiisu khatar ayay ahayd balse arrintaasi iyo codsiyadaasi waxa ay ku dhacayeen ayuu yidhi dhaga xidhan ninkan dhintay ayaan si dhaba loo ogeyn wakhtiga uu dhintay waxayna u badan tahay in meydkiisa laga soo helay meel kayna dhinacyada u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga oo ku sugan maanas ayaa sheegeen in jasiiradda maanas aynan ammaan u ahayn dadka qaxootiga iyo kuwa iyagu weli aan qaxootiga loo aqoonsan ee iyagu codsiyadooda la hayo daniel web oo ka howlgala xarunta xuquuqda aadamaha ee maanas ayaa caddeeyey in ammaanka qaxootiga ku sugan maanas iyo naaruba inuusan sugnayn waxa uuna yidhi dowladdanadu dadkan ammaankooda ma damaana qaadi karto dowladdanadu qofna uma samayn karto wax damaana qaada in dubudejin loo geyn doono maraykanka waxaa si aada u soo ifbaxaya maalinbaa maalinka ka dambaysa iyo weliba dhacdooyinka dhacaya in sida mas-uuliyadnimadu ay ku jirto iyo weliba bani aadamnimadu in dowladda austraaliya laga rabo in sida ugu dhaqsaha badani xeryahan ay ku bannayso oo ay oga daadguraysa kana qaado dadka iyagu jooga hadday noqoto xerada maanas ku taalla iyo midda naaru ku taalla carruurta iyo qoysaska iyo weliba dadka kale iyaguna ku nool ee kelikelidaa dhankeeda waaxda socdaalka iyo ilaalada xuduudka ayaa sheegtay in dowladda b n g ay haatan baadhitaano ku hayso xaaladaha hadheeyay geerida ninkaas maanas ku dhintay ee ka tirsanaa qaxootiga halkaa joogay
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s ccom cau xariijin soomaali